walaalow aad baan ugu faraxsanahay xiriirka idaacadda waan u tacsiyeynaynaa bulshadii uu hogaamiyaha u ahaa ugaas ciise ugaas cabdille iyo aqribadii qoyskii hoose uu ka geeriyooday intaba in samriga imaan ilaahay ka siiyo isagana naxariistii janno ilaahay ka waraabiyo dee waa ugaas dhaqameed weyn buu ahaa nagu weyn in badanna gobolka gado xataa odayaashii kasoo shaqeeyey buu kordhay waa geerida naxdinta leh ee ku timid inaan ka tacsiyeyno annagoo ku hadlayna annagoo ku hadlaya afka shacabka gobolka gedo oo maantay kusinaha barasaabkii oo shaqo hawl ugu maqan banaanka aan hadda kusimo u ahay waa fursad bay ii tahay inaan maanta ugu tacsidaas ano gobolka wakiilka ka aan u dirno ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyaan leenahay dhammaan gobolka waa lagu safiinayay waana u ducaynaynaa insha allahu tacaala
waa gartay ugaaska kolley hadda waxaa lagu aasay cabud waaq waxa uuna qayb ka ahaa dadkii nabadeynta iyo xaluraadinta kolley beesha sida ka soo qayb qaatay dhinacyo badan maxaa lagu xasuustaa
lalow nin nabadda jecel buu ahaa in badan haddee dhulka ay beeshu degtana aysan u kala ahayn mudug gedo oo mar kasta meeshii uun ay dhibaata ka jirto dadka cabiro ka mid ahaan jiray waxyaalaha lagu xasuusan doono nabadaasay ahayd haddana uu in badan kasoo shaqeeyey innagana aan ku ammaanayno waxa weeye kulley qadartiisii baa halkaa ku ekayd waxaan leenahay bedel kheyr qaban allaha siiyo bulshadii hogaamiyaha u ahaa waa odaganaga u ahaa iyo ugaaskanagaba in badan waa kulley taariikhdiisa waa laga xusi doonaa gobolka iyo deegaanka
waa gartay dhinaca kale bal gobolkii aadi iyo wafdi aad hogaaminayso dhinacii luuq baad soo aadeen waa dhoweyd waxbaa ka taag taagnaa magaaladii beled xaawo bal wararkaasi xaggee ku dambeeyeen
walaal habka maamul wanaagga loo maro unbaa laisku hayay hadda wax dhibaataba buuran kama jirin habkiina waa la saxayaa kulley barasaabkii iyo madaxweyne ku-xigeenkii cabdullaahi sheekh ismaaciil jimcaha inay soo gaari doonaan gobolka soo gaari doonaan baan filaynaa kulley dhismihii dowladda oo madaxweyne axmed maxamed islaan laga sugayeyna weli waa laga dul sugayaa waa xoogaa musharaxnimadii iyo shaqooyinkii baa isdhex galay iyadana hadda waa un waa la saxayaa sida aan rajeynayno kulley wax dhibaato oo kaleetana hadda kama dhicin carada waa iska okay xoogaa marinka shaqada unbaa laisku dhaafsan yahay habka uu ahaa dadku dee waxaa fiican mar haddii dawlad la noqday inuu qofku administrationka maro guriga markaad soo gelaysid daaqadaha inaad dee kasoo gasho waxaa ka wanaagsan albaabka inaad kasoo gasho qofka mas-uulka ah waa inuu ixtiraamo inta ka hooseyso isaguna uu ixtiraamo inta ka sarreysa taa way midda ka khaldantay carada kulley iyaduna hadda waa loo ballansan yahay sixitaankeedii iyo in madal gogol a lagu wada hadlo si loo gaaro nabad
amniga ee gobolka bal waa sidee xaaladiisa guud isaga
amniga gobolka adugu dhammaan magaalooyinka hadda waa ammaan oo gacantay ku jiraan xoogaa wadooyinka isumarka waa hadda beled xaawo iyo doolow iyo luuq unbaa hadda maritaankooda yaa furan wadooyinka kaleo gobolka way naga xiran yihiin laakiin operation laisu diyaarinayay oo muddo ah hadda ciidamadooda gobolka jooga aan u heegangaraynin baa jiro oo golada amisom oo hadda nala joogtana ay diyaar u ah inay nagala qayb qaataan taasaan rajeynayna adugu bulishaan hadda soo socoto in la furi doono howlgalkaas lagu dhamaystiri doono in qof kasta oo reegadaa si xora ugu waa mahadsantaa guddoomiye waa is soo wacayna taleefonkaigaacadiina waa kaa soo wici